Taswiirta toddobaad waxaa jirtay naag kale oo magaceeda la odhan jiray hana oo ilaah aad u jeclayd waxay ahayd naagtii labaad ee ninkii la odhan jiray alkana oo naagtiisii ugu horraysay waxay lahayd carruur laakiinse hana wax carruura uma aanay lahayn oo naagtii iyadoo carruurta lahayd waxay hana ku odhan jirtay eraye aad u xunxun markaasi hana taasi waxay ahayd dhibaato weyn oo aad bay u ooyi jirtay alkana waxa uu suubin jiray sannad kasta waxa uu u qaadi jiray xaaskiisa iyo carruurtiisa meel la odhan jiray shilo si markaasi ay ilaah ugu caabudaan maalin maalmaha ka mid a haana meeshii ilaah lagu caabuday ayada timid si ay markaasi ilaah ugu caabuddo iyadoo markaasi aad u qalbi furan oo waxaa jiri rabbi ow haddii aad xasuusatid oo addoontayda ama aano addoontaada ah aad hisid ilmo waan ku xasuusan doonaa ilmahayga dib ayaan kuu siin doonaa oo madaxiisa ama timihiisa weligii lagama jari doono oo ninkii eli oo wadaadka sare ahaa markaas isagu waxa uu fadhiyey halkii ilaah lagu caabudayay agteeda oo waa uu fiirinayay naagtii hana sida markaasi ay ugu tukanaysay ilaah iyadoo qalbi furan oo bushmahaygu ama afkaygu waa dhaqdhaqaaqayay laakiin wax eray ah oo ka soo baxayay ma uusan jirin oo waxa uu maleeyey inay tahay mid khamri ka soo dharagtay oo waxa uu ku yidhi joojiya cabbitaanka laakiin hana waxa ay ku tiri ma cabsanayey laakiinse waxaan ahay haweenay dhibaato weyn ku jirta qalbigayga ayaan u furayaa ilaah su iigu naxariisto eli taasi waa u rumaysta oo waxa uu ku yidhi nabad ku taha gabadhay oo ilaah ha ku siiyo waxaad ka bariday oo ilaah hana waa uu xasuustay baryadeedii oo waxa uu siiyey wiil lagu magacaabo samuel elkana waxaa aad u jeclaa naagtiisii hana oo xataa intii aanaa u dhalin isagu waa uu jeclaa oo wax macno lamayna lahayn madhaliysnimadeedu waayo isagu tiisa ugu muhiimsaneed waxay ahayd naagtiisa aad buu u jeclaa bal iminkana dhegaysta saaxiib kitaabka injiilka ah axdiga cusub bugga lagu magacaabo efesos cutubka shanaad aayadaha siddeed iyo labaatan iyo sagaal iyo labaatan haddaba sidaasi oo kale nimanka waxaa ku waajib ah inay afooyinkooda u jeclaadaan sida jidhkooda oo kale waayo kii afadiisa jeclaadaa wuxuu jeclaadaa nafsadiisa maxaa yeelay nina weligiis ma necbaan jidhkiisa laakiinse wuu quudiyaa wuuna xanaaneeyaa sida masiixuba u xanaaneeyo kiniisadda